macallimiinta dugsiyada dowladda ee kenya ayaa ku dhaqaaqay shaqo joojin baahsan iyagoo ka cabanaya dowladda oo ku guuldaraysatay inay bixiso gunnooyinka macallimiinta shaqajoojintan ayaa saameyn ku yeelan doonta kumanaan arday gobolada kala duwan ee kenya ay ku dhaqan iyadoo dugsiyada keliya ee haatan shaqaynaya ay yihiin kuwa gaarka loo leeyahay oo tira ahaan caad u yar macallimiinta ayaa dalbanaya in loo kordhiyo gunnooyin kala duwan sida guryaha caafimaadka gaadiidka iyo kuwo kale waa shaqajoojintii toddobaad ee heer qaran ee macallimiinta ay ku dhaqaaqaan tan iyo sannadkii labada kun iyo toddobadii caashe ibraahim aadan cashe odo stuudiala joogta ayaa shaqajoojintaasi ka waraysatay ibraahim catoosh oo ka tirsan mas-uuliyiinta ururka qaranka macallimiinta kenya mucalimiinta dhammaan oo ku howlgoola wadanka kenya ayaa mudaharaadkan saaka subaxa ku dhaqaaqeen wuxuuna si rasmi u bilowday xalay lixdii haweenimo shaqajoojinta waxaa keenay cabashooyin soo dhexmaray dowladda ururka macalimiinta balamo waxaa jira xagga mushaaraadka macalimiinta laga ballanqaaday iyo dowladda ballanqaaday lix iyo toban sanada ka hore hadallada iyo ballamadii oo weli soo gabagaboobin oo dowladii ay ballamihii ka baxeen ayaayaa kidurusta mudaaraadka keentay waxaan ognahay in shaqa joojintan macalimiinta dalka kenya ay sameynayaan hadda inaysan ahayn markii u horreysay oo dhowr goor oo horena macalimiinta guud ahaan dalka kenya mudaharaad noocan oo kalea way u sameeyeen marka maxaa soo celcelinaya mudaharaadkan ay sameynayaan macalimiinta waddanka kenya horta waxaan rabaa inaad ogaato mudaharaadkan kii ugu horeeyay maaha wixii ugu dambeeyana ma noqon doono mudaharaado badan baa macalimiinta ay sameeyeen shaqajoojiyada fara badan baa la sameeyey taasoo keentay dowladda kenya oo ballan walba ay macalimiinta la gasho toos u bixinin ilaa macalimiinta ay mudaharaadaan waa garta marka dowladda ma kala hadasheen hadda cabashadiina iyo waxa aad dooneysaan iyo sababta aad aad u joojiseen howlihii aad hayseen waayo waxaanu ognahay malaayiin arday ah ayaa macalimiintaas ku tiirsan oo maanta waxbarashadoodii albaabada aad u laabteen ma kala hadasheen dowladda wallahi dowladda dalabyada macalimiinta way ogsoon tahay wayna ka baxsan tahay lacagaha lagu leeya waa lacagay ogsoon tahay ilaa waxaad moodaa dowladdan dowlad aan hoon ka lahayn macalimiinta waddanka kenya iyo cawashooyinkooda waxaan ka codsanay lacag shan iyo toban bilyan ah inay dowladda bixiso macalimiinta mushaaraadkooda la kordhiyo dowladda waxay heshay konton iyo saddex bilyan lacag kenya ah kombyutara loo gaday ardayda sanawada hadda soo galaya sanadka soo socda adii la yidhahdo shan iyo toban bilyan oo macalimiinta kenyana waa loo waayay waad arki kartaa talagal lagu talagalay inay tahay macalimiinta dhaxwa la siinin hawga maqashii waxbana marka dowladda dowladda ma la fariisateen haddaad tihiin macalimiintii oo ma u gardhigateen dowladda marna ma aha labana ma aha waa la fadhisanaa miiska wadahadalka wada tagnaa waan wada hadalnaa laakiin wax ka soo laabta cadkiisa wax kasoo socda dowladda ma laha ilaa maan mudaharaad sameyno mar alla markaan mudaharaad sameyno oo isbuuc iyo laba isbuuc aan maqnaano kadib ay dowladda waxay yaroo lacaga ay saasoo tirada ilaa hadda ballan maan qaadnay ma noqonayno ilaa lacagihii dhammaan la ballanqaaday agreement hore aan ku heshinay ee dhammaan la kaamilo waxaad markaa ibrahim ka warantaa gobolka waqooyi bari ee kenya adigoo aad joogto bal sida uu saameeyey shaqa joojintan aad samayseen shaqa joojintan gobolka waqooyi bari si rasmi a oga hirgashay iskool dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa saraba wax macalin oo u dhaqaaqay maanta ma laha ardaydii saaka iskuulaha ku qulquleen way ka soo qulquleen waana garan kartaa saameynta ay ku leedahay xagga tacliinta gobolka waqooyi bari annaga horaanba kasii liidanay wadanka kenya waalidiinta caruurta kenya qaleen canshuur bay bixiyaan service xagga tacliinta u baahan yihiin marka waxaa leenahay waalidiinta service jecel hala siiyo maadaama lacag ayaa la baxan macalimiinta lacagaha u baahan yihin la siiyo annagana shaqadanaga ku noqono dib ugu laaban marka maxay kula taha adiga ka macalin ahaan oo wadankii jooga in dowladda ay uga cagajiidayso in dalabaadka ay sheeganayaan ama waxyaabaha ay dalbanayaan macalimiinta in ay fuliso macalinku horta waa nin aada iska yar waa nin bulshada iskaga dhex jiro wax qiimo oo xagga dowladda kasii leeyahay ma jira waxaana ogsoon tahay nin walba akristay ama tartar ha noqdo ama tareen looyer ha noqdo ama injineer ha noqdo nin walba macalinkuu soo maray waxaana moodaa waqti walba oo macalinka inama aad aad loo tixgelinin xagga dowladda iyo xagga bulshadaba marka mar alla markay maaragtay mudanayaasha wadanka kenya ay lacag lacag kordhin ay rabaan hal daqiiqad keliya ku helaan lacagtooda meesha laga keenana ma garanayna markay noqoto lacag yaro macalimiinta loo kordhina dowladda cagajiid ku aragnaa puntland marka anaga waxaan leenahay sida keliya aan xaq qaanaga ku furisan karno waa shaqa joojin rasmi ah markaa kadib ay dowladda xoogaheeda soo tirada ibraahim waxaad carabka ku dhufatay in dowladdu ay badanaa ka cagajiido waxyaabaha ay dalbadaan macalimiinta maxay taa kula tahay adiga maxaa taas u aragtaa waa dowlad aan kalagarinaynin qiimaha macalinka leeyahay loolasha ardayda iyo loolasha bulshada uu ku leeyahay aan aan la qiimaynaynin waa dowlad lacagaha soo gasha lakala boobo hadda lacagahan combyuterka loo helay jacayl combyuter iyo arday loo qabo looma galay lacagaha waxa weeyaan waxaa laga faa'iidaya marka combyuteraha laga helayo lacag intaasoo bilyan baa laga helaya oo oo kickback ah laakiin mushaarka hadii lagu kordhiyo macalimiinta mushaar waxaa laga maqnaya mushaarka macalinka helaya macalinka qaadanaya waxaad markaa ka warantaa ilaa iyo intee qorsheynaysaan inaad ku jirtaan mudaharaadkan wallahi intay dawladda ogosha anaga banaanka joogna inta ay ka hadlayso ay wax wax noo soo noo naafacantaan arkayno oo miiska wadahadalka wax muuqda laloo soo saari doono annaga waxaan leenahay dawladda ay damacsan tahay inaan inaan inaan iskoolaad ka maqnaana waan ka maqnaanayna iyaga ku xidhan tahay ibraahim catoosh oo ka tirsan mas-uuliyiinta ururka qaranka macalimiinta kenya oo qadka teleefoonka ugu warramaya cashe ibraahim aadan cashicuud oo istuudiyo heli joogta